ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شرناكم واثق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله ليلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وقلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وقلا ليته في كل حين ليته في كل حين هو للإصلاح عون
raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada inagala xiriirtaan meel kastood joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeenna fataawaha ramadaaniga القرآن مهد قلبه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لا تمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين
waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku aadan tahay tobanka bisha sagaalaad kun afar boqol laba iyo soddonka hijiriyada halka milaadiyaduna ay ku aadan tahay tobanka bisha sideedaad laba kun kow iyo toban barnaamijkeenna fataawaha ramadaaniga insha allah waxaanu idinkugu soo gudbin doonnaa su-aalaha ayna soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna aadka u qiimaha badan ee danaynaya inay ka faa'iidaystaan su-aalaha markaa sheekha ay soo weydiinayaan barnaamijka aniga oo rabbaani baa idinla socodsiin doona insha allah walaalka saalax nabhaan waa uu inoo farsamaynayaa waxaa inagala qayb gelaya barnaamijka oo wakhtigiisa qaaliga inoo soo huray sheekh nuur mucalim cabdiraxmaan xafidahullah waxaanu barnaamijka sii gudageli doonaa insha allah su-aalaha xiga hase yeeshee aanu sheekha siinno marka hore aynu kusoo dhoweyno mikrafoonka ustaad fali tafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وحن الله سبحانه وتعالى كما هدننا ما هذا إذن نعموين كأونا وقل نعمي وعن أغنى أسير كلمة وقل نعمي إن يولي نعموين كأدي أن تريتك نعان أن تري كريمين allah subxaanahu watacaalaa wuxuu noogu deeqay markaan ka hadlayno barnaamijyada noocan oo kaleeta ah waa wacyigelin ama tafqiihin ama tacliimin ama ummadda muslimka in loo sheego waxa ay yihiin marka hore iyo meeshay ka tala qaataan marka waa inaan ogaano ruuxa ummadda muslimka ka mid ee diinta aqoon ku leh iyadoo guud ahaan ummadda muslimka ay dhaxashay kitaabka oo alla yidhi subxaanahu wa tacaala huma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi culimmadu waa warahatu alambiya marka waxaa laga rabaa inuu dadka u gudbiyo ouna qarin waxa uu gudbinaana ay noqdaan wax sida alla yidhi oo rasuulkiisi uu yidhi ah haddii uu ama qariyo ama wixii waxaan ahayn ou dadka u gudbiyo isigoo u tusinaya ama ula kac u yeelaya taasuna asiga ayay ee ku soo noqonaysa dhibaatadeeda allah subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam markau la hadlaya wuxuu uri qul inii lan yujiiranii min allahi axadu walan ajida min duunihi iltixadan ilaa balaagan min allahi wa risaalaatih waxaad ku tidhaahdaa alla iga badbaadi maayo mana helayo meel aan ku gambado ilaa balaaqan maahine min allahi ilaa balaagan min allahi wa risaalaatih inuu markaa ruuxu muslimkaa hal mas'alaba haddaad taqaano mas'aladaas inaad u gudbiso dadka hadba siday kuugu suurto gasho waajibay kugu tahay waa masaa-isha bayinaadka ah oo cadcad waxa madmadowa ku jiro ama dadku aysan fahmi karin ama dad qaar markaa heerkii in ay mas'aladaa fahmaan ayagu jooga adaa laga rabaa inaad kala shaandhayso haddii aad sidoo kale wixii waxaan ahayn sheegto nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiili laakhadnaa minhu biاlyamiin hadallo aanan odhan haddii uu dusheenna ku odhan lahay waxaan qaba lahayn midigta ayaan ku qaba lahayn u yihi allah subxaana wa tacala laakhadnaa minhu biاlyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin xididka halbowlah ayaan ka goy lahayn wax naga celi karana ma jiraan haddii nabi maxamed alayhi salatu salam alla sidaa ku leeyahy annaga maxaad u malaynay marka waa khatar iyo weliba lacnad haddaad qariso ina aladiina yaktumuuna maa anzala allah maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu wa yalcanuhum lacnuun ummadda muslimkaa marka mid wixii yaqaanoo gudbinaaya asigoo xagga aqoontana iska hubinaaya isla markaasna isagu dadka wuxuu ugu yeedhayo inuu ku camal falow qudwo iyo mid looga daydo uu noqdo labadaa laga rabo qidaasana uusan lahayn waa taqdiis alla kaliha iskale qul subxaana rabbi hal kuntu ilaa bashara rasuula ruuxaas waxaa laga rabaa matalo yaqaano inuu gudbiyo asigoo ilaahay dartii uu samaynayo ruuxa aan aqoonin inuu weydiiyaa laga rabaa fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddaad marka ruux muslima tahay labadaas uun ayaad mid noqonaysaa wixii ka soo horay ogow waa waxaad adugu iska xulatay maaha sidii ruux alle ku xidhan laga rabay sidii ruux nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii raba inuu dhab u qaato ee dhab ugu dhaqmo sidau yeeli jira maaha ku talagal marka annagoo intaas horbax ka dhignay waxaan rabnaa inaan bal ka hadalno maadaama shahru qur'aan aan ku jirno qur'aanku muxuu yahay ruuxa qur'aanka ee gara waaya ama iyo garta garab marase yaa gacanta u haya allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waman yacshu can dikri araxmaan allaha naxariista badan oo raxmaddiisa aad arkayso gaalyo muslimba ay idlaysa waa midda caamka ahi arraxmaan u cabiray dikrigiisa ruuxii ka indhabeela oo inuu arko wixii uu kooli lahay ka gaabiya nuqayid lahu shayطaanan waxaan u qoondaynaynaa oon u soo saaraynaa huu yidhi alle nuqayid lahu shayطaanan shaydaan ayaan u qoondaynaynaa waqayadna lahum quranaa'a fazayanuu lahu maa bayna aydiihim waatih shaydaankaasaan marka inaad qur'aanka ku socoto oo dikriga ilaahay wado dikriga ilaahay qur'aanka ugu horeeyo caalamkao dhan loogu talagalay in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin iyo in shaydaan usha ku haayo labadaas way fa huwa lahu qariin shaydaankaa kugu xiran maxaa yeele adaa diiday haddaadba qur'aankii si quman ula xiriiri weysay qur'aankuna ogow marka qur'aanka la leeyahay waa taladii alle ee adduuniya aakhiraba ku saabsanayd macnaheedu ma aha qur'aanka haddaad maqasho aakhiraha janno lou gelaa kaliya ha u malayn aakhire marka janno lagu gelaayo waa markii halkan markaad joogto aad ku camal fasho marka allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala suuratu zukhruf ruuxii ka jeesta oo qur'aanka ka jeesta dikrigu waa qur'aankee inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin meelo badana haddee dikru macani badan u leeyahay waxaa ka mida qur'aanka in dikru lagu magacaabo ruuxaas ka jeesta alla wuxuu leeyahay waxaan farta ka saarana shaydaan cadowgiisiyaa u talinay fa huwa lahu qariin waa ku xiran yahay waa la xidhiidha marka muxuu u sheegaa wuxuu u sheegaa u qurxinaa kitaab ka haajiridii iyo ka tegisti kitaabka uu ka haajiro kartoono kale iyo yeeshay maaragtay maraajic kale iyo dastuuro kale ou yeeshay arrintaasoo horumaraad ku socotaa ku leeyahay wa innahum la yasuduunahum can isabiil shaydaan hadad ku xorato ilaan wuxuu kugu samaynaya waa garanaysaa waxuu haddaba ay u diidayaan shayaadiintu jidka ilaahay u diidayaan kuwa ku xirmay maaragtay can sabiil wayaxsabuuna annahum muhtaduun waxay malaynayaan ayagoo haagaantii ama waddadii jahannamo gelaysa ku socda ayay waxay ismoodayaan inay hanuunsan yihiin oo jidkii janno galay ama jidkii jannada gala ay ku socdaan maanta maadaama ilan waxaa la rabaa birtu intay kulushaha la tumaa haddii qabowdo ma tun mayso ramadaana lagu jiraa dadku ilaa xad maaragtay waa dad muslima oo diyaar u ah inay baraarujyaalkaas iyo in badan ay helaan maxaa yeele qofka raashinkii ilaahay subxaana watacaala u baneeyey haddii wax la cabaayay tahay wax la cuna hadday tahay qofkii ilaahay dartii uga tegey waxaad dareemaysaa inuu yahay ruux wanaag oo dhan u diyaara aqoon la-aanu haddayna wax ka geysan aqoon la-aantani waa midda hadda ragga qaarkood ay isku xilsaareen inay bal dadka wax maqashiyaan marka allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wainahum la yasuduunahum can isabiili wayaxsabuuna annahum muhtaduun marka allah wuxuu leeyahay adduunka saas hadday yeeleen aakhiro muxuu noqonaya xaalkooda mustaqbalkooda aayatiinkooda suu noqona xataa idaa jaa'ana markuu noo yimaado oo insaankii qur-aanka ii iska dhaafay qawaaniin samaystay yidhi caalamkan la socahaho qaanuun caalamiya caalamiga rasmiga ayo rabbulcaalamiin ilan qur-aankune waa dikrun lilcaalamiin rasuulkuna waa raxmatan lilcaalamiin waxaana ku deeqa allahu rabbulcaalamiin haddii marka aakhiro uu tago asoo sidaa u dhaqmay adduunka xataa idaa jaa'ana ayuu idh alli markuu noo yimaado ruuxa sidaa sameeyey qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fa bi'sa alqariin adiga iyo aniga iyo adiga maaragtay yaa shaydaanu dhexdeenna may kala fogaan mqoraxdu meeshii ka soo baxdo iyo meeshii u baxdo yani meeshii u dhacdo kala fogaan saasoo kale may dhexdeenu noqoto maxaysu kaynu dhoweeyey fa bi'sa alqariinu hadda wuxuu leeyahay saaxiib wanaagsan waa lay taageeray hoo wax laakiin berri muxuu leeyahay fa bi'sa alqariinu mid la xiriiraa xumaaday inan marka mar walba iska fiirino ilaahay marka wuxuu leeyahay walan yanfacakum alyawma intaad fursadda haysateen idinka ayaa marin xun marteen maanta waxba idin anfici maayo walan yanfacakum alyawma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun cadaabka inaad haysataan ood ku dhegan tahaan yani aad ku shirko tahaan cadaab inaad shirko ku tahaan oo dhammaantiin cadaab ku wada jiraan waxba idin tari mayso ilan dadka qaarkooda waxay yidhahdaa haddii dhibaatadu dadka ilaahay saxayiga dhibi walan yanfacakum alyawma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun marka allah subxaanahu wa tacaala saasuu leeyahay waxaan uga jeedaa marka markaan aayaddaas fiirino oo aan guud ahaan maanta muslimiintu sida yihiin boqol sano taqriiban gaar ahaan soomaaliya hadda aan fiirino ilan guud ahaanna waa laga rabaa miraayaddaas inaad dadka ku fiiriso ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xaggee noogu dambaysa dowladaha caalam islaamiga konton iyo dhowr kitaabka ilaahay marjic inay ka dhigtaan goorma ugu dambaysa tii isku daydana waa talileh argagaxiso waayo marka in yar hadday joogtaba aad arkaysa iyadoo agga usii xagga usii jiille xagga gaaladii geedmo u jiillaya u jabaha la yidhi balaayadaas ayaad arkaysaa in markiiba ay dooranayso waa kan maanta dad badana waxay ku leeyihiin annagu waan haddaba maaragtay waa guulaysanay waa kaasaa ilaahaya maaragtay na guuleeyey maaragtay caalamkaana garab taagan gaaladii ayaa waxaa la leeyahay ayaga ayaa maaragtay xaqi matela yani dadkii barnaamijka gaalada wadato weliba kuwa muslimiinta ay meel yar uga jiraanoo inuu kuwo kale lagu qaldo mooyaane wax abaysan ka ahayn ee waxay leeyihin war sidaa ma aha war ilaahay aan ka baqno inta yaa nafteenna been u sheegin hebel waa necebaayo warkiisa dhegaysamaa iyo hebel waa jecela arrintu ma ah aday ku dul taagan tahay aayaddan ruux walba isku fiiriyo anuu tafsiir kale ma saarayo waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin wainahum layasuduunahum can isabiili wayaxsabuuna anahum muhtaduun xataa ida jaa'ana qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni fabi'sa alqariin ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون كانوا عين كاسواي آياتها بري مركة روح والبون نقول أن لو- لو يديها معلي ألم تكن آياتي تتلى عليكم تتلى يعني إن لغو أخريها ميسان أهين أو فكنتم بها تكذبون فكنتم على أعقابكم تنكشون marka maaha hebelaa kugu aqriye hebel waa ka helaa warkiisa waan dhegeysa iyo hebel dhegeysamaayo ma maqashay dhegahuna waa iska quran yihiin ogo beri xujay kuu noqonaysa waalqur'aanu xujatun laka aw calayk marka dadka dhahaya ku faraxsan ee gaaladiiyaa guulaysatay meelaha qaarkood markii xooga ay helaan oo muslimka ilaan asaad niyaa lahayn moogtahay haddii ilaahayna waa imtixaana oo marka horeba ilaahay subxaana wa tacaala wuu sheegay waliyumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin waxaan haddaba u yeelaynaa hawle inaan maalina muslima guulsina marna maalina ay gaaladu guulaysato ee qaswatu uxud waa ta yahay ووت- ليلة ولي- و- وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء حكمة كجر تئية تلوناج على نوغت الماما يوحواي إن هدباء نغانو ردتك مؤمنين تضب من الشهداء نقضان إلهي سبحانه وتعالى أي شهادك قاطع معها شهادة القدر معها شهادة القدر وقال شهادة القبر وهي ومد آخر الغوبة بابا من ربك ومن نبيك وما دينك halkaasuu marka alla wuxuu leeyahay waliyumaxis allahu aladiina aamanuu muuminiintana waxbaa ku dhex jira inay iska ee, maaragtay ah, saafigarayaan iyo wayamxaq alkaafiriina gaaladana maxqiyaa sugaaya lagama yaabo inaad wax kala kaasho marka ilahi wuxuu leeyahy am xasibtum an tadkhuluu aljanna walama yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin qaara waxay leeyihiin waa haddee ma jirto waa lagu imtixaana muslimaata lagu dayma ilahi wuxuu leeyahay ma inaad jannada gelaysa inaad malaysan iyadoo alla uusan ogaanin kuwa rumeeyeen Wal- eh, walama yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum kuwa ilaahay jidkiisa ku jihaadayay naftu ka dhacayso waxa haddaba maaragtay iyagoo sidaa u taagan wayaclam asaabiriinana aan ogaano dadka marka dhahaya waa la guulaystay ee wixii jihaadkii iyo sheegayaa laga raayay ee maaragtay wixii gaaladu taageeraysaa guulaystay ilaahay ha ka baqaanu adduunya waa dhammaanaysaa aan is-ilaalino adigu inaad maalinna tidhaahdo yacni maaragtay waxaasu waxaa rabaa miisaan dhanhaa rabaa wasadaqa allahu warasuuluh waxaan waa laga yaabaa qofka adigu eh, jihaadka iyo arrimihiisa wada meel hablow ka qaldan yahay waa masalo kale laakiin aslan mas'alo laysku diidan yaha ma aha ee muslimiintu markay dhab u hadlaayaan oy alla wuxuu yidhi oo rasuulkiisu wuxuu yidhi ay fiirsanayaan oy miisaanka wax ku miisaanayaan gaalya wixii la socdana inay qaldan yihiin oo jidka jahaname ay ku joogaan waa qeexan tahay ee wadaad iyo waran la wuxuu rabaa ha ahaade haddii uu la socdo yacni muslimka ee maaragtay diintiisa difaacanaya ee gaalka dhahaya kaa yeeli maayo waa kaa diida laa dhahaya inuu saxan yahana waa og yahay haddii hadduu iska indha tirane berri waxaa leeyahay so aayadihii laguguma dul akrin alam takun aayaatii tutla calaykum midda kale dadku waxaa laga yaabaa inay leeyihiin irhaab waay irhaab meehee waxa gaalkii wuxuu sheegaayo war cadowga ilaahay in la cabsi geliyo saa adiga ada qur'aankaad dhehaysa bishii qur'aankaan soomanayso maaha waaciduu lahu ma stadactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi ma gaalan cadowga ilaahay ahayn ama ha joogaana soomaaliya ama meeshii rabaan ha joogaana ma gaalan cadowga ilaahay ahayn miina cadowgeenni ahayn ilaahay yaa dhaha in yafkafuukum yakunuu lakum acdaa'an hadday gacantiidin ku dhigaan colaaday idiin yani colaad ayay idiin yani maaragtay eh, qaadanayaan oo col ayaa haddaba idiin noqonayaan yakunuu lakum acdaa'an wayabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu gacnahooda iyo carabadooday xumaan idinkugu filasa idin cayhayaan intaas waxaa sii dheer wawadduu low takfuruun waxay jecelyihin inaad gaalowdin waxaa kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dima mu'min ku dhowri maayaan qaraabanimo iyo ballan ku dhowri maayaan aayadaha alle aan dhegaysano ilaahay aan ka baqno yaan xaqaa'iqda la rogin haddaad adigu isku daydo culummo kasta iyo wadaado kasta ha ku biraano adduunka isugu yimaado baatil waa baatilkiisa isbedeli maayo si kastoo haddaba maaragtay aad u malayso inuu fiican yahay baatilkiisi lewa haddaad xaqa isleedahay dadkiisaa yar taageeradiisaa yarne xaqu waa xaqiisii weligii isbedeli maayo dadka haddaba maaragtay wada oo sheegaya hadday yar yihiin xaqiisi waaye allahna haddaba u ah haddaba maaragtay sidaas يعني ما رأيت يا- آه، صبايا ليحق الحق ويبطل الباطلة walow kariha almujrimuun marka waa inaan xusuusanaa bisha ramadaanka jihaadka dhici jiray badaraa dhacday gaalo soo looskuma layn yowma alfurqaan ma waxaad leedahay maaragtaya ma jirto waxaa dhacday maaragtay waxaa la yidhahdo fatxu maka waa inaan fahanaa walaalayaal xaqaa'iqda yaan la leexin ilaahay aan ka baqno dad badanaa waxay isleeyihiin amnigaad haysatiin amniga gaale amni nooma aha annaga amni nooma aha amniga alla tilmaamo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun taas marka waa inaan ogaano dadka gaalada aanala jira allana waa nala jiraale alla gaalo lama jiro fa ina allaha caduwun lilkaafiriin gaalo ilaahay cadow la yahay cadowow ku yahay aayaddaas dhegeyso marka nasriga uuna siiyey annaga ee gaalo oo weliba la og yahay gaaladu inay hadda xoog badan tahay oo ragga gaalada maaragtay ayagu dhahaya annagaa guulaysana gaalada ogtooda inaysan waxba ka ahayn xataa ma jirto culamada qaarkeed waxay ka sheegaan tan imaamayso ilaahay aan ka baqno oo aan bishaan ka faa'iidaysane yaanan haddaba maaragtay waxyaalaha qaarkood waxaa xagga kale dadka islaamka metelaya markaan leenahay islaamkaan u jihaatamayna islaamkaan haddaba difaacaynaa waa inaan ogaano jidka inaan xariiru goglanayn waa inaan ogaano in godad la gelaayo idhumaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibih waa inaan ogaano inayna mas'aladu mas'alo sahlan ahayn am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin baadilku marka si kastoo u guulaysto waxau talaaya male dad badana marka markii muslimka xoogaa jadyar soo gaaro ama meelaha qaarkood xoogaa uun maaragtay la iska sameeyo ayaa u naqda gaaladii iyo barnaamijkeedii taageero u naqda uxud maxaa dhacay ilaahay markuu leeyahay aayadaha ka dambeeya suuratu aali cimraan walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri yayna murug ku hayna dadka gaalnimada ku degdegaaya inahum lan yaduru llaha shayan midda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waxaa la rabaa waxa run inaan ka sheego wa in tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kaydum shayan ilahi haddaad diinta siday taa ugu sabartaan oo sida sabarka alla u rabay ood daacaadkiisa ku sabartaan ood macaasidiisa ka sabartaan ood aalaamta iyo xanuunada iyo imtixaanka iyo dagaalka iyo abaarta iyo kaajada iyo jirada aad ku sabartaan ilaahay wuxuu leeya laa yadurukum kayduhum shay-an waxba idinka dhibi maayo wallahu bimaa yacmaluuna muxiid gaswatu beder saasay saxaabadu u sabireen ridwaan ullahi calayhim ilaahayna waa u gargaala walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla sidoo kale gaswatu uxudne ilaahay waa u gargaara markii hore walaqad sadaqakum allahu wacdah id taxusuunahum biidni xata ida fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya markaad fulayowdeen ood haddaba maaragtay ismurunteen oo dhexdiina midnimadii diintu sheegaysa aad haddaba maaragtay murun booskeeda dhigteen oo markaa aad ilaahay taladiisii garab marteen ilaahay wuxuu idin fara inaad midowdaan murunkaina iska daysaan markaasa waxaa idinku dhacay wa casaytum min bacdi ma araakum maa tuxibuun waa qaniimadii iyo sida yeelan minkum man yuriidu dunya markaasaa ilaahay idinka joojiye nasrigii markaasay su-aaleen maxay idhahdeen awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada waa layidhi waxaa haddaba maaragtay markaad idinku dhacday musiibo idinku dhacday ood laba labulaabkeeda asiibteen ama beder oo kale ama uxud laftiisa ay dad ku lahayn soo maha ilan marka hore way guulaysteen muslimiintu waxaa marka alla yidhi waxaad tidhaahdeen markaas ana haada war arrinkan xaggay ka timid ilaahay muxuu yihi qul huwa min cindi anfusikum annagu marka waa inaan ogaano muslimiintu waa inayna been isu sheegin waxaa rabaa diintan dadka in lagu tarbiyeeyo waxaa rabaa diintan dadka in lagu tababaro haddii qalad dhaco qaladkaas inuu dhaco in laasu sheego laakiin maalin walba haddii la yidhaah wax badan wax jira ma jiraane waa iska xeelad uun maaha qul huwa min cindi anfusikum waa ina ilaa cudurka saa loo daweeya haddaad qabsato waa in la daweeyo taasna waxaan leehay waa inaanan waxba leexin dadka ayaguna raba xagga kale u degdegayo dhaha dis waaye qul laa yastawi alkhabiisu waalayibu walow acjabaka kafrat alkhabiis wax xun iyo wax haddaba maaragtay wanaagsan uma sina kufrigu waa khabiis alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayiba wa mahalu kalimatin khabiida sooma arkin walow acjabaka kafrat alkhabiis midka xun badidiisu haba kaa yaabiso oo had aad kula fiicnaato waxba fiira male dayaaradaha iyo maaragtay madaafiicda iyo taangiyada iyo lacagta iyo waxaasoo dhan waxay alla agtii ku yihiin male ilaahay subxaanah wa tacaala waxau qiimeeye miisaankaasaan wax ku miisaano taas marka waxaan ka wadaa muslimiintu maanta waxaa horyaala wixii berri la su'aali lahay qur'aankaana berri lagu su'aala wainahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun bishiyaana ku jirnaa shayaadiintii way xidhan tahay ilaahay subxaana wa tacaala waxuu haddaba noogu naxariistay ka mid tahay shayaadiintii balee nagu riixi lahayd way xidhan tahay hadda binisbati lilmu'miniina laga wadaa gaalo shayaadiinu kama xidha ku talagal inta soomana laga warramaa soomkeeda iyo barnaamijyadaas waayo waxa laga warramayo mooyaane ma aha gaalo shayaadiinu ka magto ayagaaba shayaadiinaba marka ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa kitaabka qaata waxaan u jeedaa qur'aankan asigu marjicaasaa noo ah kitaabkiiyo sunnada marjixa noo noqdo maanta caalamulislaami kitaabkiiyo sunnadii dowladihii iyo iska dhigeen oo hadda maaragtay ad ruux walba og yahay ayaa marka waxaa la leeyahay gaaladii eedhaysa dastuuran kuu day waaba loo dejiyeba markaasaa maalin walba xagga loo wadaha xagga loo wadaha muslim iyana arki ma karin wuxuu leeyahay wuxuu ii wadaa kitaab iyo sunno iyo ama hadduu ugu yaraado waa qaldanta uu leeyahay marka waa in la xidhaa waa in la dilaa waa in meel walba lagu si aan maaragtay baadilkan aan hadda aninkee gaala isku waafaqnay gaalaataasaan lay dhihin adeer waxaasu ma jiraan dadka intaa waan ognahay soomaali haddii layidhaha labaatan kuwiisoo ku watay aw xiri maageen oo wax dili maageen ayagiyaana tegey wadaadadii tobanka ahay oo yidhi maaragtay waa qaldan tahay waa og tahay oo waa la dilay maxaa maaragtay inaad tidhaa maaha hadda dad badana waxay leeyihiin waa koox yar oo qaldan oo marin habawsan wax jihaadka sheegaayo mooyaane dadkii maaragtay soomaali matelayo ama odayaalka ama wadaadada ahay barnaamijka waxay la safan yihiin maaragtay caalamku wato waxba kama jiraan waxaas shalay toban ninay ahaayeen inta kale waa isla safnaayeen soo maha yaa xaqa wede ma tobankaas saxnaay mase waxaa saxnaay kuwa kale oo isbasibada lagu maaragtay looga khudban yahay marka la telefidno wadayaal waa la dhahay ilaahay aan ka baqno inta gooro koorta qabriyaana sugaayey ramadaankiiyaan joognaa hebel warkiisa kama helo iyo waxba kuu tarimayo sheekadaas waa dhammaane marka insha allahu tacaala waman yacshu can dikri raxmaani dasaatiirta kale waa waxyu shaydaan aan iska dayno waxyu raxmaan aan qaadano afatatakhiduunahu wa duriyatahu awliyaaa min duuni wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ma ibliis iyo ardadiisii ubadkiisii aad waxaad ka dhigateen kuwo laga jeriyo nasri iyo guul iyo gargaar anigana ma iga tagteen arraxmaan raxiim diintiisii aad ka tagteen macnaha wahum lakum caduwun ibliis iyo cadowa idinku yihiin iyo waxa la socda bi'sa lilaalimiina badala waxaad isdhaafsateena xumaaday waayo macnaheed marka ilaahay yaa gargaaran noo ah bal illaahu mawlaakum nicma almawlaa wa nicma alnasiir waxa kalena labi'sa almawlaa wala bi'sa alcashiir marka insha allahu tacaala intaanan fataawida gelin ba dadka xoogaa inay wax un ku baraarugaan ayaa haddaba maaragtay ugu talagalnay wa jazaakum allahu khayra
aad buu u mahadsan yahay asheykh walustaad nuur macalin cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa jazaahu allahu khayran khayra aljaza waxaana sheekhaah uu markaasi inu xusuusiyey aayaadka qur'aanka kariimka ah waa qur'aanka fadliga uu leeyahay iyo dadkeena muslimiinta sida markaa la doonayo inay waajibkooda u gutaan waxa uuna xusuusiyaa aayaadda qur'aan kariim ah oo dhowr ah oo aad wada garanaysaan sida alam takun aayaatii tutla calaykum وودوا لو تكفرون فإن الله عدو للكافر وإنه لذكر لك ولقواب أبديهم شيخ أنتم من حسوسي فجزاكم الله خيرا خير الجزاء أيام إذن لنا لقستياشنا هكا أقيمها بدن قيبي هراء برنامج كنا أي نكوكو جرناها سيئة إمكا وحايدن كسوا فول سؤاله برنامج كنا وأين شيخ هردقني
الصيام وأطلاه صيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطلاه صيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء فن عود هو للفحشاء صد هو للعمران مهد قربه طور يزيد يا أخا الإسلام هيا لتمس قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين
waa hagaaga khiyaarta hawada nagala xiriirtaay meel kastoodi joogtaan waxaanu idin leenahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun su-aasha barnaamijka aynu ku daafurayna waxa weeyaan dhegeysta ayaa ku soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa caaisha sulaymaan su-aashaydu waxa ay tahay waxa aan ahay haweenay ganacsataa waxa aan ku suganahay magaalada muqdisho anigoo sooman gaalo wax ma ka iibsan karaa ayay leedahay ustaad gabadhaas soonkayga maxay markaas saamayn ah oo ay ku yeelanaysaa
bismillaah su-aasha waxaan u fahmay inay tahay anigoo sooman ee wax gedaaya gaala wax ma ka gedi kara iibsi ma aha yacni badeecada iidaa haysata qofkaas saasaan u fahmay marka gaalkiyaa wax iibsanaaya waxaan haddaba ognahay mas'aladaasu inaysan ahayn mas'alo sahlan inkastoo ragga qaar meeshay ka istaagayaan laga yaabo inay dad kalemay ka istaagaan ay ka duwanaato marka hore muslimaan nahay annaga soomaaliyaan joognaa gaalada inta badan noo timaada waa gaalo diinteenna maagan waay inta badanaan idhi hadda ogow inta badan gaalada hadda timaada gaal laga hadli maayo isagoo maaragtay meesha iska degan oo maaragtay ama aan hadda dhib kuu geysanaynin oon shaqo ku lahayn oo maaragtay la rabo inaad wax ka iibiso inaad wax ka maaragtay gadato inaad wax ka iibsato aada wanaag u samayso waa tii maaragtay tafaasiish ay ku jirta aayadihii suuratulmumtaxina laakiin gaalada hadda noo joogta waa gaalo macnaha duulaan ah idan marka waa gaaladii lalaka raba inaan iska celinoo la dirirno oon cabsi gelino waaciduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum cadowga ilaahayaad ku cabsi gelihayseen iyo cadowgiina bal ufiirso marka dadkii laraba inaan cabsi gelino soo maaha inaan marka ogaano gaalkii la raba inaad la dirirto haddaad adigu biyihii ka gaddo ood badarkii ka gaddo ood qoryihii ka gaddo ood adigu korontadii ka gaddo ood adigu guryihii u dhisto ood garoonnadii u dhisto ood guryihii u dhisto ood haddaba maaragtay guryihii ka ijaarto ood guryihii maaragtay ka gadato soo macnaheedu maha soo dhowow annagaa ku soo dhoweyneyni taasu marka waxa waaye walaalayaal waa masale guud ahaan marka saa laysugu qiimeeyo aan ahayn wax jira walaalayaal ruuxa muslimkaa dembi ayuu ku gelaa sababtu waxaa laga rabay inuu barnaamijkaas iska ilaaliyo fiiriya waxay yidhahdeen mathalan yacni ganacsiga su-aashaas waa uun ruuxa saa weydiiya maana meelo badanay soo geli rag badan oo ganacsada oo amba kuwa waaweyn leh ama kuwa yaryar leh ama kuwa hub iibiya ama kuwa wax kala iibiya ama yani nooc walba culummadu waxay yidhaahdeen xaaraam waxaa inaad gaal muslimka la diridaayo xarbiya aad hub ka iibiso waa xaaraam yidhi fuqahada dhan saasay leeyihin maxaa dhacay muslimkuu ku dilaa soo ma hadde tanna macnaheedu waxa waaye waxaad u tamhiidinaysaa amaad gogol ama u dhigaysaa maaragtay meel ou joogo waxaa yani maarata uu ku noolaa lahay waxaa kaloo yidhaahdeen haddii adugu aad og tahay ruux cinabka iyo masalan oo kale marka la gedaayo ruuxaad og tahay inuu khamro ka samaynayo waa kaa xaaraam inaad ka gaddo oo maaragtay aad ka iibiso cinabkaas maxaa yeele waxuu ka sameya ad og tahay soo ma haddaad malay haysana karaahi waa yidhi idan marka aniga waxaan leeyahay waa guud ahaan muslimaad tahay waa inaad muslimta waxaa u tusaala waad sooman tahay wixii soomkii tiirarkii islaamka u ka midnaha islaamkii dabargoyntiisii dadkii u yimidoo duulaan ah xuruub saliibiya nimankan wax kale ma wataan min ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aanka noogu sheegay waana taariikhda sida ay ku qeexan tahay weligood wax kale maaragtay uma socdaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu idan marka dagaal idinka dayma ilaa diintiina idinka celin haddayba jaana soo helaan idan marka anigu waxaan leeyahay oo iila muuqataa guud ahaan markaan u hadlo gaalka in la cabsigeliyaa la rabaa ee lama rabo in haddaba wax loo fudaydiyo dembigaas ha ka qayb qaadan wa tacaawanuu cala albiri waataqwa bir iyo taqwa miya gaal diintaadii duulaan ku ah oo dabar goyhaaya oon wax kaluu socon inaad tidhaahdo waanu fudaydiha qaabnololeedkiisa ma biriya mase taqwo mase biriya taqwo ma tahay mase waa idmi iyo cudwaan walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan allah subxaana wa tacaala gacan waxaad ku siinaysa maxay yihin walaal marka aniga intaasaa ii muuqata xaqiiqatan rag badan oo ka hadlana waan arkay marka inaan aadi waa guud ahaan qofkii haddii isagu masale gaara ama qof gaara waa masale kale laakiin guud ahaan markaan u hadalno dadka ama wax ka gedaay ama wax ka maarataya jaaraay amba dhulkii ninkaanu lacago wataa soo ma lacagti raba inuu qaato lacagtaasna waxa lagu dumihayo loo soo dhiiba waa diintaada soo ma idan diinta dumisteeda inaad ka qayb qaadatay qayb ka tahay hadba intay kuwala egtayna kuwala egtahee adugu dadka maanta su-aashaas markaan fiiriyo muslimna waa yihiin islaamkan ayagaa dumiyo waay bal u fiirsada muslimiinta guud ahaan maanta gaal kasta markuu rabo inuu muslimka ku soo duulo yoo wataa kuwa u qaxay oo xagga uu ku soo borogaraamsaday oo maskaxdoodii uu soo bedelay waa wataa oo afkooda ku hadlaayo oo yani haysta jinsiyadooda iyo dhalashadooda oo ayagaba toloobayba xagguu ku wataa kuwa intana lacagaa la siiya waxaa leeyahay dad adigu ganacsato tahay qandaraaska ciidanka ama maaragtay dhismaha noocaasaa lagu siihaa markaasuu so u dagaalamaayo oo waxa diinta sheegaya haddaad aragto waxuu ku leeyahay sheikh wax kasta sheegay bal qaarkooda waa isnaqaanaa wuxuu ku leeyahay qandaraaskan intaan ka dhamaystay bahashan ha ka hadlin ha oo aan maaragtay adeersaa ma ah ilaahay waa inaan ka baqnaa soomka noocaasood sooman tahay ilan waa dabaalnimo caadiya diintaadii ninkii duminaayey ayaa sidaa yeelay markaasaa leel ilmaan ku biila agoonaan ku biila masaajidaan ku dhisa diintii haddii la duusho masjid la dhisa xutana ilan diintii waa dadkii maaragtay waa kaac waad arkaysaa hadda bal diinta heraysa maxay tahay marka walaal anigu waxaan yaanan ku daahin intaa ka badan masaladu laakiin waa baraarujina bal inaan aad isaga fiirino dadku haddee wax badanoo intaas samayn jireen ayaa hadda farta laga geliya markaas waxay leeyihin kuwaanu waa inkaaran yihin wax walba waa xaaraama yidhihin wax walba waa xaaraam annaguna ma dhihin wixii ilaahay xarimay ayaan dhahna waa xaaraam oo waa maqlaysaa ismiyo cudwaan miya anugu su-aashaasaan lahayn irhaabkiina waa laga rabaa turhibuuna bihi caduwallahi wa ma istatactum haddaad badarkan u diiddo hadduu xanuunsanayo mahakatee qof soo dhoweysa hadduu waayo soo haddii maaragtay adiga dhibaat yani maaragtay dhibka soo kuma intaasaa raba inaad ku cabsi geliso owda meeshan laygama taageersan laakiin haddaad biyi ka gaddo ee tiraa soo dhawow rasuulka u taagto soo adigu maaragtay kama qayb qaadan inaad haddaba soo dhoweyso idan dhibki yimaada qaybaad ku leedahay anugu sidaasaan u arkaa ragga qaar way ku khilaafi karaan oo waa dhihi karaan wadaadkan waxawaye waa ka badbadiha laakiin aniga hadhow ma caddayn lay dhihi maayo inta aan fahamsanahay wabillahi tawfiiq
jazaaka allahu khayran khayr jaza sheekha aada buu u mahadsan yahay faahfaahinta markaa uu jawaabtaasi naga siiyey dhegeyste kale ayaa kusoo bilaabaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magaceygu waa ismahaan faaruuq oo degan suuqa xoolaha su-aashaydu waxaa weeyaan waxaan aad u jeclahay ayay tiri in aan dadka khayrka markaas in aan dadka khayrka u sheego haddii dad muslimiin ah oo sooman aan ka reebo waxyaabaha xunxun ay ugu jawaabaan si jeesjees ah ama caay iigu beddelaya dadkaasi soonkoodu muxuu noqonayaa
bismillaah horta haddaad wanaag inaad farto waa laga raaco ruux kasta ee muslimiinta ka mida waa xubin xibintaas waa inay hawsheeda gudato watawaasaw bilxaqi kuntum khayra umma wixii marka uu fahamsan yahaana laga rabaa wixii kale dadka takhasus ku leh ama barnaamijkaas aqoon dheeraad u lahaa laga rabo waltakum minkum umma marka inaad sidaa yeesho walalka su-aasha keena ruux muslimaa sidaa laga rabaa inay wanaagga faraan dadku oy wanaagga isfaraan xumaantana iska reebaan waa ahlu iimaanka wax lagu ogaay waayo waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waxaa soo haray yani mu'miniinta ragga iyo haweenkuba waa dad tola oo isku xidhan oo allay ku wada xidhan yihiin laa ilaaha ila allah moxamedu rasuulullah ayaa haddaba maaragtay ku wada dhawaaqeen diintii ku wada camal falaya sidaasay marka inay maaragtay isu toleystaan marka shaqadooda waxa waye macruufkay farayaan munkarkana waa reebayan macruufka wixii diinta islaamka maaragtay faritaankeedu uu ku yimid oo dhan waay murka munkarkana waxa diinta islaamka diidmada ee la diidayo ay ku timid oo dhan waay iyadoo uu kala waawan yahay oo akbaru munkaraadi yani macruufka laftiisa uu kala waawan yahay marka adiga waxaa lagaa raba horta inaad sababto walaalka sidaa shaqada u qabaay yaa bunaya aqim asalaata waamur bilmacruuf wanha cani ilmunkar munkarka reeb wasbir calaa maa asaabaka wixii kugu dhacayne ku as ku sabar meeshu inay khatar tahay halkaasaad ka fahmaysaa ina dalika min cazmi lumuur arrinku wuxuu ka mid yahay arrimaha la go'aamiyey oo sidaa u qaal badan uu ka mid yahay marka waad sabraysa waxaa soo hora kuwa ayagu jeesjeeska samaynahay kuwaas ayaga ayay dhibaato ku tahay ayaguna waa inay ka digtoonaadaan maxaa yaele wanaag ruuxu ku fara inaan haddaba wanaaggii war anigu maaragtay ma waa lii anigu waan idiin naseexay haad leedahay sida ambiyada la dhihi jiray inna lanaraaka fii dalaalin mubiin markaasay yidhaheen markaasu wuxuu ku yidhi waan dhunsantayda mot markaasuu yidhi laysa bi qaala yaa qawmi laysa bi dalaala walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin maaragtay sidaas ansaxu lakum waatay marka adigu sidaada ugu nasiixay ruux kastana saasaa laga rabaa haddii qofkii kaleetana hadduu jeesjeeska uga jeedo inuu adiga uun si kuu nacayo iyo haddii diinta uu ku jeesjeesayane way kala duwan tahayo haddii maaragtay adiga un waxdin dhex yidhi ay tahayna waa mid haduu laakiin diinta nacayo haddee waa tii aayad qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuuli kuntum tastahzi'uun marka taas ayadana loo kala tafsiilihaa oo loo kala qaadaa وجزاكم الله خيرا
ليته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء فد هو للفحشاء صد هو للعمران مهد خلقه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وقلبا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا رمضان قد أهل بالصيام barnaamijkeennaha ayaanu ku guda jirnaa fataawaha ramadaaniga su-aasha kale ee xigta ee barnaamijka dhegeystahaaynu soo weydiiyey ayaanu jaleecinaa dhegeystayaha ayaa ku soo bilaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystahani waxa uu yidhi waxaan anigu ahay qof marka hawshiisa ay tahay dhanka caafimaadka ama dhakhtar waxaa la ii keenay nin markaa riddo ku dhacay ama murtad ah oo dhaawaca ninkaasna waxa aan duray ayuu leeyahay cirbad sun ah wuuna geeriyooday haddaba dembi miyaa aniga halkaa iga imaanaya soomkayguna ma sidaa ayuu ku baabaayo maalinkaas uu ku burburay oo ma dib baa layga rabaa ayuu leeyahay inaan soo celiyo fadal
bismillah mas'aladu waa masalo kulul runtii laakiin haddana waa nin wax laga yidhaahdo marka marka hore ruuxan murtad waaye inaan aada isaga ilaalino ayaa laga marmaana sida ruuxa gaalkaaba muslim waaye inaad tidaa aada isaga ilaalinayso waa baraarujinta koobaad ruux muslima inaad gaal ka dhigtane waa khatare iska ilaali ruux gaala inaad muslim ka dhigtane waa halise iska ilaali labada dhanba macnaha inaad iska ilaalisaa meeshan diintan diintan wax lagu ciyaaro maaha waxaa kale haddaad adigu mas'alada murtadka ay kuu caddahay oo murtadnimadiisu ay kuu caddahay waa fadaag oo macnaha waxa waaye waaba sidi laakiin murtadnimadu waxay ku caddahay taasaan waxaan rabaa inaan in yar is agtaago marka hore ruuxa muslimka noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ayaan ka baranay waxa muslim lagu noqdo oo waa ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxamadan rasuululah ruuxa hadduu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxaa loo goyhaa inuu muslim yahay haddii marka acmaashii shardiga ahayd ilan aamanuu maa tuwaratu camilu saalixaati aa laga rabaa tiirkii koobaad waa la yimida tiirarkii kale ou la yimaadane waxa waaye cismadii ou ku hela ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamadu rasulla usii soconaysa haddii laga waayane hadde waa laga shaqeeya xadiidkii waata umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام واي معناه ما يجاز هدوش يديك إلا مسلم الله حكم زومه مسلم مركي الله حكمي حق مسلم الله قد مسلم كحقوق دوشي سأي واجبات حقوق دي وحا كامل إنه سلاة أو زكاة إنه ديب صوم كإنه صوم حج ك... يعني وحي محرمات كإنه كتغو وحي واجبات كإنه أولي ما لها كامل حقوق دي إلا بحق الإسلام حدي مركا ساسو مسلم كن قناي taasaan waxaan waxa muslima halkaasaan ka qaada sidoo kale waxa islaamka looga baxane ma raba in hadda faahfaahin sii galo xisaabum calalahi taas waxay ku xiran tahay ruuxii ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamad rasulallah yidhi afka keliyuuna ka yidhi hoos waxa waaye gaalnimo ku wataa kaas munaafiq waa la yidhaaho wa xisaabum calallahi waaye adduunkan waxaa lagula xisaabtama sidaas laakiin sidaasaa wuxuu noqonayaa maaragtay adduunkan intuu joogo muslimiinama loo xukuma wuxuu hoos u qarsaday allah kula xisaabtama waay taas inaan ku daha marab marka waxaa la yidhaha murtad marka qofka la leeyahay ruuxii sidaa lagu ogaayo muslim ahay waa inaad si qeexan oon mala ahayn inuu islaamka uga baxo murtad inaad ugu ogaato taas waay waxaan ka hadlaya marka ilahi wuxuu leeyahy ina danna laa yugnii min alxaqi shaya malo meel xaq laga rabo waxba kama tarto weliba masale khatara waay masaladaa waxaa kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kafiira min adanni ina bacda adanni ithm malada in badanoo kamida iska jira maxaa yeele malada qaarkeeda dembi wa waxaa kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala markuu ka warramayey meelo badan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun haddii adigu xukunkii alle waxaan ahay inaad wax ku xukunto ma aha dowladda kaliya adiga laftaada is ilaali wama fa ulaa'ika hum alkaafiruun soo khatar ma nabiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu wariyey ee bukhaari muslim ba ay wariyeen idaa qaala rajulu liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhuma fain kaana kama qaala wailaa rajacat calayhi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam dhinku hadduu walaalkii ku yidhaha gaalaad tahay waxaa la naqanaya eragaas amba kelimadaas midkooda sida ninka yaa kaafir yidhi ninkuu ku yidhi siduu yidhi hadduu yahay asay ku dhace ilan waa yahay وإلا رجعت عليه أسيه كسو نقنيسا كيه كسو نقنيسا مركا تاس معناه وحانو قتيدا إن الآد السنة إلى الله أوه وحي هذي إلى مركو كورنا سورة الأعراف وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحى إلهي سبحانه وتعالى حرمي إن إلهي ولا وذا جسان وحن الله سلطانه سودجي وحو ماشاس الشرك بالله أو كل الشيء ماشاس وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلهي كركيس إن هذا كورانا وحادا أغينا مركا علماء الله رأى إن إسكا إلى اليان وحادا أغينا يسكدين أفرأيت من اتخذ إله هو هو تئر تاغوت كلا رأيه لغو كبري وحكمد الهوى فمن يقفز التاغوت زماه ولذلك ابن عباس آدم ركو فسيلا وحور ابن عباس رضي الله عنهما وحور الهوى يعني إله يعبد من دون الله وذ وعن أنت دساتير الله وأهواء البشر صومه القوانين الوضعية وحل waa wixii rab inaad ku kufriso oo laa ilaaha ila allahu macnadeedii wixii haddaba laga rabay waaye in maaragtay aad ka xaqiijiso marka taas waa middaas midka markaan hoosu sii galo culummadu waxay yidhahdeen sida mathalan ay u hadlayaan waxaa la rabaa ruuxa muslimka oo islaamnimo lagu ogaay aslan marka la leeyahay waa gaal ilaan gaal macnaheedu murtad oo islaamka ka baxa waayo mogta waxaa la yidhaahdaa shuruud la rabo inay ku dhammaystirnaato ruuxaas ayaa jirta waxaa jira shuruuddaas wax ka soo horjeedo mawaanic la yidhaahdo oo iyadana la rabo inay meesha ka baxdo haddii masalada way dhinacyo badanta laakiin waxaan rabaa si kooban uun dadka in xoogaa oo goosgooskan waxar laga siiyo waxay markay yidhahdeen shuruudda waxaa ka mid a shuruudun fi lfaacil shuruud faacilka laga rabo ruuxa yacni arrinka ku hadlay ama arrinka falay in horta marka hore shuruud laga fiiriya waa inuu ahaado mukallaf waa inuu baaliq caaqila noqdo waa inuu ahaado arrinkaas eraguu ku hadlay ama ficilka uu sameeyey inuu u qastay oysan ka ahayn wax la yidhaahdo khata khata waa inaysan ka ahayn gaalnimo uga qastaa looma jeedo ee waxaa loo jeedaa eragu inaan carabkiisa u dhaqin sidii maaragtay yaa ninkii yidhi iyo farxay allahuma anta cabdii wa ana rabuki oo kada yani akhtaa min ajli shiddati farx waa tawi marka taasaa looga jeedaa laakiin hadduu kelimatu kufri iyo ku hadlo ama uu ficlu kufri sameeyo anuu gaalnimuuga ma jeedin oo yidhah taas looma jeedo oo tacamudka saas lagama wado ee wa aayadda rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na macnaa dad badana waxay rabaan in meeshaas khandaq ka samaystaan laakiin ma ma loo ogolaaday waxa ka mida in ficilka au u qaso sooma dhihin oo macnaha ausan ku khata'in macnaha waxaa ka mida inuu noqdo caaliman bilqadiya mas'aladan waxa ay leedahay waa inuu aqoon u lehuna jaahil ahayn waa jahli loogu cudur daarayo weliba markuu yahay qof adaba qariibu cahdin bilislaam ama nasha'a baciidan can ilculamaa markuu yahay waxaa la mida haddaan la qasbin marka shuruuddu waa meeqo waa inuu ahaado mukalaf waa inuu ahaado maaragtay mutacamidan lihada alficl ama lihada alqowl waa inuu ahaado caaliman bihadihi alqadiya ouna maaragtay jaahilka ahayn waa inuu ahaado mukhtaaran oo mukrah usan ahayn marka shuruud fi lfaacila la yidhaha shuruud fi yani maaragtay fi lficlina ama ficilka ama maaragtay qowlkoo ku hadlay waa inuu yahay qowl ku cad kufrinimo oo yani kufrinimo ku cad ama ficil ku cad waa inuu noqdo sharciga lagu qaadayo markaa arrinkaas loogu go-aan ridaana waa inuu asugu noqdo dalaala qadciya oon wax kale ixtimaal asugu noqdo dani lama rabo dalaala daniya lama rabo marka asigu falkau sameeyene waa inuu gaalnimo ku cadiyo wax kale aan lagu qaadi karin isla markaasna shaaricigay masale u daniyeyso waa mas'alo sidaa ku qado cado dalaaladeed ay leedahay oo ama kitaabkii sunnadii dalaaladeedna qadciyo ay tahay ama ijmaaci oo culammada islaam ijmac muctabar aan raba shuruuddiisi wata iyo shuruudun fi yani fi ihbaati ficli mukalaf oo la yidhaahdo qofkan inuu murtad yahay maxay ku sugnaahay waa inuu asugu qirtaa waxyaala halka qof marka laga hadlaayo waaya hadda masalada waxay taagan tahay ruux oo markaas dhaawacano lai keenayo murtad waa allaada sooma in marka uu kirtaa oo asigaa lagu hayo sidaa loogu hayo ama laba markhaati inay ku markhaati kacaan sidaa taas marka waa qofka sidaas maaragtay gacanta ugu jira oo sidaasoo kale in wix laga fiiriya rabo hadde waxaan istifaadada oo adduunka hadda maaragtay diintoona la taqiiliyo qof kasta og yahay taas markhaati ma rabto istifaadaa ku filan sooma oo waaba lalajahra waxaa lagu leeyahay maaragtay waxay u ololayaan kitaabka iyo sunnada iyo dadka ku dhaqaanay u ololayaanba lagu leeyahay marka maadaama sidaas ay ta horta murtad sheekadaasou leeyahay yaan laysku fudaysanin waxaana maaragtay yaal rabaa firaqa iyo mid walba meeshuu raba inuu wax ka fiiriyo aan aad isaga ilaalino qaarna diintii rabay ka socdaan markaas wax allaala wixii yani maaragtay diinta islaamka sheegaya waxay rabaan wadaad uun qaabkay ayagu rabaan aayadda uga dhawaajiya ama xadiidka uga dhawaajiya googoobanaya qaar kale ayaguna diintii u xamaasaysayn inay ku tarax tagaana dhici karta marka sidai ayagu ay jeclaan ciilay u qabaan dadkaane inay wadaad uga dhawaajiyaan helaanay ayaguna jecel yihiin ilaahay waa diidataa walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin cala an laa tacdiluu qole ciilaad u qabtaan youna idinku qaad inay cadaalada ka tagtaan icdiluu aqrabu litaqwa taas marka waa inan iska fila kufri bawaaxa waa inuu noqdo nabigu calayhi salaatu wasalaam waatuu dhahayo xadiidkii qayb ka mid ay sidaan ahayd ila an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan weliba ibnu qayim raxima allahu tacala markuu ka hadlaya wuxuu yihi alkufru xaqu اllahi huma rasuulihi biالnasi yahbutu la biqowli fulani faman kana rabu اlcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka duu kufraani kitaabka iyo sunnadaa laga raba yani kufriga waa xugun xugunkan alla kaliya iskale soo maha in alxukmu ila lilah amar an laa tacbuduu ila iyah xugunka yani kufrigu waa xukmu llahi huma rasuulih ilahay rasuulkiisa culamada xataa xukumal ubus ma ninkaan necbo waa laysku waafaqo oo maaragtay waa kaas oo dadweynahay sharciya dawliya waxaas wax ka jira ma jira bahaatil wada wa wax sharciye leh waxa ka jira nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam adduunka akhre allah iskale rasuulkaasuuna u soo dirtay markaasuu wuxuu idhi binnasi yahbut wuxuu ku sugnaadaa wax qeexan laa biqowli fulaanin hebelaa sidaa yidhi kuma sugnaado faman kaana rabu alcaalamiina wa rasuuluhu wa cabduhu iri rabu alcaalamiin iyo addoonkiisii waa nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam tabaaraka aladii nazla furqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira qad kafaraahu labadaasu qofkay gaaleeyeen fadaka duu kufraanin waay marka murtad horta waa kaasi si fiican maaragtay culammadan loo su-aalo oo aan ognahay inaynan dhan u leexinayn insha allahu tacaala ilaahana waafajiye ilaan qofka waxa shardii wax inuu yaqaano inaad og tahay inuu eh, kash- ilaahay ka baqayo berri alle hor istaaga inaad maaragtay inuu un dareenkaas qabiyana waa inaad ka fahantaa yowma yaquumu rasuul lirabbi alcaalamiin markaasna eh, yani inaysan u aalin waxyaale handadayo asiga ka hor muuqda markaas ilaa ninka wax handadayo u jeedaan marka qaarkood uu shiga iskala dhici ya eh, marka inaan ogaano taas waa laga maarmaan waxa soo haray ma dili karaa marka haddee nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday caddaato inuu murtad yahay laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa halaatin الثيب الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حديث سؤال ابن مسعود وريها رضي الله عنه وعن صوصة البخاري ومسلم آية كاليسا مركة التارك لدينه والمفارق للجماعة laakiin waa u malaya ama way la tahay maahee waataan soo sheegno quyuddaasaa la rabaa iyo shuruuddaas inay meesha taallo mawaanicdana ay meesha ka baxdo marka haddii uu sidaa yahay waa in la dilaa yaa dilaaya waxa dilaaya maamulka jira hadday dhacdo ruux iska dilo dhakhtarka hadda sheekayayoo kale hadduu iska dilani maaha maaragtay ya eh, jumhuur culamaa waxay qabaan mar haddii dilkiisu waajibay ee maaragtay inkastoo istitaabo iyo sha- ee ay jirto saddex beri in maaragtay jumhuur culamaa in istitaabo la weydiiyey ay qabaan haddii uu dilo waxaa waa la tacsiiraa oo shaqadaas waxa iska lahay ninka hogaamiyaha adugu maxaad xaafadaha ugu fulisaa laleeyahay maaragtay intaas kaliya loo haystaa mahayne la dhihi maayo maaragtay waa lagu qiyaasaasa ama waa dimowda la dhihi maayo yani waa canaan shaqada ninkaana iska lahay maxaad ugal hormartay ilaana saa doorato hawshaas maaragtay tafirkeeda iska lahay ee midda ah sunaa lagu dilay iyadu waxay u baahan tahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla haddaad dilaysiin habka dilidda wanaajiya anigu marka suntu ma habka dilidtoo wanaagsanay miya mase maaha anigu ma garanayo masaladaas qaybtaas waa ka cudur daaraha wa jazaakum allahu khayr
ustaad jazaaka allahu khayran n haddii marka n hawsha qaabkaas ay tahay n waa mas'aladani n waxaa jira n iyana dhakhaatiirtu aad bay u badan yihiin n qof baa masalan n waxa uu shaki ka muujinayaa ama laga yaabaa in n n shaki fara badan uu ka galo isagoo oo ku guda jira ma- tusaale ahaan n hawshii dabiibnimo isagoo wax daweynaya haddana een, dad markaas eh, xugman ama barnaamijkii raddada ahaa ee taagnaa oo ay ama dadku dhan ay wada ogaayeen haddii uu wax u qabto ama uu daweeyo ama uu dabiibo oo isna sidoo kale een, maxaa iyana ka soo gaari karaa oo dembi
bismillah horta istitaabaa laga rabaa qofka oo haddii barnaamijkaas uu ku xaqiiqoobo waayo muqtadnimada ay ku xaqiiqowdo eh, haddii qof gacanta lagu dhigo uu yaan ka warrama in oo la yidhaahdo warniyaw ma fiicnida islaamka muu soo naqay waxa lagu qabtay oo macnaha islaam ku soo naqa haddii kale waxa waye khataraad ku jirta ilan hadda kaa fakaaya moo gacanu ku jira mogta haddii marka uu diido istitaabada saddex ay u shardinayaan waxaana sameeyey cumar bn khataab radia allahu canhu haddii marka uu diido ee uu yidhi anigu ma rabo warkiisu waa caddaan soo ma ee weliba maaragtay markaas ee dilkitaanka cudurdaartaa imaanaysa markaas marka insha allahu tacaala waxaa soo haray ruuxa mar haddii kuu bannaan tahay oo barnaamijkii lagu baneeyo soomkaaga waxba ka dhibi maayo laakiin adigaa lagaa rabaa inaad iska miisaanto haddaad ku shakisana waa iskala heri Een, saa wax humar- hubana laga rabo waata ustaad waxaan een, u jeedaa oo markaan sii macneeyaa een, dhakhaatiirta qaar eh, iyagu hawsha wada ee hawsha galaya een, tusaale ahaan een, qaarna een, masalan dhakhaatiirtu howlo badan bay qabanayaan meelo kala duwan bay ka shaqaysanayaan een, waxaa laga yaabaa dhakhaatiirtaas qaarkood een, sida dhakhtar baa een, su-aalo dhowr aad igu soo celceliya een, hadalladiisa anigoo dhadhansanaya marka een, dhakhtarka ka howlgelaya ama u shaqaynaya oo kale matalan ama een, wax ka- wax ka qabanaya een, dhaawac ama een, dad iyagu ku xugman oo kale mur- murtadiin inay yihiin een, matalan ama hadda tusaale ahaan waddankan muslimka ee soomaaliya muqdisho een, mujaahidiinta iyo waxa dagaal uu ka dhexeeya gaalada iyo sidoo kale murtadiinta een, qole murtadiin ah haddii dhakhaatiir ay daweynayaan ee u gargaarayaan oo kale maxaa dembi markaa uu ka ka soo gaaraya een, dhakhtarkaas oo oo hawshaas isagu ku guda jira qofka gacanta lagu soo dhigay waa sheegay haddii uu yima meesha la keeno waxaa leeyahay shaqadaas ku jirtay hadde waa shaqa sidaas oo gaalo in lala safto waman yatawalahu minkum fa innahu minhum ka soo noqo ayaa la leeyahy waa loo cadayhaa wixii shako uga jiro hadduu diido markaas waxa waaye waa maaragtay barnaamijka uu mudasnaayo man badala diinahu faqtuluuhu ayaa u taalla markaas laakiin mar walba waxaa la rabaa in la iska hubiyo sababto in alxukmu ila lilahi أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عن اسكه بنا إن شاء الله تعالى ولما هدي الشكك هذا لو اسكده إيسا سيدا مرتي رقبة لنا الصحابة كمدة رضوان الله عليهم أي سمايان أما حليدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه dhacdooyin ka dhacay oo khawaariijta iyo dagaalada ay galeen iyo ka dhacay marka inahaas haddee insha allahu tacaala wixii faahfaahin u baahna iyago faahfaahsan ayaana la su-aalaha insha allahu taala wabillahi tawfiq
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا waa hagaaga qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaanu soo gaaraynaa su-aasha aanu kusoo gabagabeynayno iyada su-aalo dhowr ay noo harsan yihiin waqtiyada soo socdana aynu su-aalahaasi soo bandhigi doonno insha allah oo inshaqa inooga jawaabi doono haddana su-aashan ayaa waxay udhicsaa sida tan dhegeystaaya waxau kusoo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa uu yidhi waxa aan joogaa soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxa aan waxa uu yidhi sheekha weydiinayaa anigoo sooman oo ku jira furunta hore ee dagaalka waa qof markaa mujaahid oo hadlaya sida aan u gartay oo su-aasha habkay u dhacayso haddii xaaladda ay ugu adag tahay oo aan dagaal ku jiro soonkaas ma afuri karaa ayuu leeyahay oo soonkaasi ma furi karaa haddii aan furana maxaa dembi oo iga soo gaaraya maxaase layga rabaa bismillah waxay yidhaahdeen culammadu haddii masalan qofkaas oo kaleo ku jira barnaamijkaas iyo qof wax un camal saas oo sida masalan hadda qof badda ama maaragtay saas markaad badbaadiyeysoo kale laakiin aad ka baqayso haddaadan cabto awooddaas adan yeelanin inaad adiga laftaada tabar yeela weysa haddaad ka baqayso waad haddaba soo badbaadinaysaa jihaadku waa sidoo kale oo jihaadkii waxaa la ummaddaas inaad ka badbaadiso dadka diintooda raba inay baabi'iyaan adiga marka haddaad difaaci geli weyso walowlaa dafcu allahi naasa bacdahum bibacdin lafasadat alard haddaad difaaci geli weyso marka aad u baahato inaad xoogowdo waad afuraysaa ruuxa jihaadka ku jira litakuuna kalimatullahi hiy alculya u jihaatamaya ee lana diridaya maaragtay dadkaas hadda aan naqaano gaaladaas oo hadda maaragtay soo bahaysa maba qabsanaba gaaladu warkooda waa cadyah waxaan kaloo adiga lagu cusbeeyo lagu leeya waa soomaali waa kadaa ma tabaranaana ways ognay taas waxaa waaye maaragtay gaalo oo seeka waaye waxa maa jooga oon naqaano hal halka ku biirsana waxba ka bedeli maa xoonkooda maxaa yeelay waa tii mar kalean ka hadli doonaa insha allahu tacaala raggii beder ka dagaalamaya niman muslimiina la socda gaalada oo haddaba qul ya ayuha nabiy qul liman fi aydiikum min alusaara an yaclam illahu fi quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum marka dadkaas way maaragtay hadday ku adkaato inay soomki sii wadaan way afurayaan waana soo megdhabaayaan facidatu min ayaamin ukhar sidaasaa anigu aan soo akhriyay culamada islaam qaarkooda inay yidhahdeen rag badan oo culamaa waaweyn jazakum allah khayr
aad buu u mahadsan yahay asheikh nuur mucalim cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa su-aashaas ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena fataawaha ramadaaniga oo idin kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus barnaamijka anigoo rabbaani ah ayaan idiin xiriirinayay walaalka saalax nabhaan uu inoo farsameynayey tani kulantideena dambe barnaamijkan oo kale ah oo aad u xiise badan intaan ku kulmi doonno annagoo sidoo kale sheekha wakhtigiisa inoo soo hor u mahad celinayna waxaynu idin leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أكبر والعزة للإسلام أهلا وقلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وقلا لكه في كل حين لكه في كل حين هو للإصلاح عوض هو للفحشاء فهد هو للفحشاء فهد هو للعمران مهد خلقه طور يدير يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين